بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى كتاب الصلاة هذا متكن كتاب أحكام الصلاة صلاة أحكام تيدي أحكام تاس كتاب كوديو الشيخ رحمه الله تعالى وحصول ما يستري كتاب الطهارة طهارة iyo axkaamteedii iyo aqsaamteedii iyo waxyaalaha nijaasta ah iyo nijaasta sida laysaga zuuliyo ayuu sheekhu ka soo hadlay raximahu llahu tacaala halkan sheekhu wuxuu ka bilaabay salaada iyo axkaamta ay iska leedahay salaadu waa rugni arkaanta islaamka ka mid ah ilaahayna jala jalaaluhu wuxuu leeyahay ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadu kaanat waxay ahaatay cala almu'miniin kitaaban ay maktuuba mid la farad yeelay kitaabkaasoo mawquutan ee haddana la waqtiyey waa shay la farad yeelay awqaad xadidanna loo sameeyey waxaa kaloo jira xadiis bukhaari iyo muslim ay ka warinayaan cabdullaahi bni cumar oo nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu yihi buniya alislaamu calaa khamsin islaamnimada waxaa lagu dhisay shan tiir shahaadati an laa ilaaha ila اllah waana muxameda rasuulu اllah waiqaami الsalaati waitaaءi الzakaati wاlxaji wa sawmi ramadaan marka bacda towxiid rugniga ku xiga towxiidka markii laga soo tago oo islaamkuba uu ku dhisan yahay waa salaad walidaalika marka salaada in la barto axkaamteedii shuruudaheedii arkaanteedii waxyaalaha burinaya in la barto waa muhim qaala shaykhu raximah اllahu tacaala asalaatu salaadii salaadaasoo almafruudatu ee la waajib yeelay khamsun shan salaadood salaadaha waajibka qofka muslimka ah sharcigu uu uga dhigay waa shan salaadood shantaas salaadood salaad kale ee ka baxsan ee waajibuhu ma jirto ilaa qofku asagu inuu ku nadro maahan salaadahan shantaa ah salaad ka baxsan waxay qofka waajib ugu noqon kartaa inuu nadar sameeyo tusaale ahaan watarkii oo kale inuu ku nadro salaatu duxa oo kale inuu ku nadro taxiyatulmasjid inuu ku nadro nadarkaas hadduusan jirin qofka muslimka ah salaad ku waajibaysahay ma jirto ilaa shantan salaadood mooye adduhru salaadii duhurkii sheekha wuxuu u bilaabay sida kutubta dhammaan fiqiga markay ka hadlayaan salaadaha waxay bilaabaan salaada duhurka ayay hadalka ku bilaabaan leannahu salaada duhurka waxaa weeye waa awalu salaatin sallaa jibriilu birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bacda alfardi waa salaadii ugu horreysay ee jibriil markii nabigeena la dheelmiyey sala allahu calayhi wasalam uu jibriil nabiga imaam ugu noqday oo maka uu ku dujiyey salaaddii ugu horreysay oo jibriil uu nabiga dujiyey wey sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka sidaasaa inta badan culimmada fuqahadu markay hadalka salaadaha bilaabayaan waxay ku bilaabaan salaada duhurka wa awalu waqtihaa waqti salaati duhri salaada duhurka waqtigeeda waqtigaas bilowgiisu zawaalu shamsi qoraxda zuulideedii wey bimacnaa kalleexashadeedii wey can wasadi samaa cirka bartamihiisa waa inay qoraxdu wax yar ka leexato bartamaha cirka cirka bartamihiisa markii qoraxdu wax yar ay ka leexato oo xaaladii istiwihii ay ka wareegto dhinaca qorxdhaca wax yar ay u sikato qoraxdu markaasaa duhurkii bilowgiisa uu yahay ka hor duhur lama tukan karo qabla zawaali shamsi qoraxdu intaysan bartamaha cirka wax yar aysan dhinaca qorxdhaca aysan uga leexanin lama tukan karo kaasaa wuxuu yahay wakhtiga ugu horeeya walidaalika calaamaadka sharcigu u sameeyey salaadaha awqaadeeda waa calaamaad daahira yacrifuha albadawi waalxadari calaa mustawan waaxid waa calaamaad qofka baadiyaha ku nool iyo qofka wax aqriya iyo midka aan wax aqrinayn oo waxna qorin kulli ay wada fahmi karaan ayaa loo sameeyey laguma xirin xisaabaad iyo ay khaas ku yihiin dadka mutacalimiinta ah ee waxbartay maadaama salaadu ay tahay farad guud oo dadkoo dhan laga doonayo midka baadiyaha jooga kan magaalada jooga kan wax aqriyi kara midka aan wax aqriyi karin maadaama kulli waajib guud ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sharciguba wuxuu u sameeyey calaamaad waadixa oo qofka baadiyaha joogoo weligii aan waxna qorin waxna aqrinin iyo midka magaalada jooga wax aqrinaya waxna qoraya isku si ay u fahmi karaan waadixa kan baadiyaha joogaahay doorka markuu joogo doorkii ma la gaaray mise lama gaarin cirkuu fiirsanhayaa zawaalkii haddii la gaaro oo bartamaha cirka qoraxdu ay ka sikato wuxuu leeyahay doorkii waa la galay walidaalika waad aragteenoo baadiyaha marka lagu nool yahay dadka heer baadiyuhu qorayay ku cabirtaan salaadaha qoragaasay taaganayaan yani hooskaasay fiirinayaan waana sida sharcigu u sameeyey ilaahay kuma kalifin dadka waxyaalo daqiiq ah waxyaalo daqiiq ahoo dad khaasaho ay fahmi karaan calaamaadka laguma khasisin zawaalkaasi markaa waa iskhilaafaa oo marba marba dhinac marna waa soo ziyaadi marna waa soo gaaban yani xasba saacaad saacadahan lagu yani marba dhinac ayuu ka yimaadaa mar waxaa laga yaabaa lix saac markii saacaddu ay tahay iyadoon la gaarinba in zawaalkii uu galo zawaalkii inuu galo oo duhurkii uu galo ayaa dhici karta mararka qaarna waxaa dhici karta lix saac iyo rubi ka bacdi inuu gelayo duhurka mar walbaba adiga calaamada asalka ah waa zawaalkaas ama saacaddu iyadoo asal ma aha saacaddu iyadoo asal ma aha lannu hadda tusaale ahaan bishan janaayo markii la joogo oo sanadka bilowgiisa oo kale lix saac iyo ziyaadu zawaalku dhalana oo duhurka u dhalan waa lix saac iyo toban ilaa lix saac iyo rubi markaasuu zawaalku iman marka duhurka uu aada u daaho ka hor duhur ma jiro lix saac duhur ma jiro lix saac wax dhiman duhur ma jiro lix saac iyo toban xataa ma jiro duhurka markii sanadka bilowgiisa markii la gaaro awqaadu ay isbedelayaan haddana markii la gaaro sanadka aakhirkiisa markii la gaaro tusaale ahaan bisha nofembar oo kale markii la gaaro oo sanadkii uu sii dhammaan rabo zawaalka wakhtigii uu iman jiray wuxuu imanaa wakhtigii ka hor lix saacoo rubi dhiman shan iyo toban daqiiqo dhiman uu duhurkiiba gelaa markaas marka saacaddani ma aha wax wax lagu cabiran karo waxa wax lagu cabiranayo waa hooskaas iyo qoraxdaas wey amaa saacaddu marba dhinacii tegi marba dhinacii tegi isagaa asala laakiin qoraxdaasa asala iyo hooska ama saacadda iyada waa iskhilaafiyo hooska waxaa laga yaabaa zawaalkii duhurkii in la gaaro lix saacba uusan duhur jirin lix saac iyo toban inuusan jirin duhurka ayaa dhici karta sida bisha janaayo oo kale sanadka bilowgiisa sanadka gebagabadiisana intuu soo guro waxaa dhici karta lix saaco wax dhimanayo lix saacoo rubi dhiman in zawaalkiiba uu yimaado marka waxaa asalkaahi mar walbaba waa qoraxdaas la cabiranayo mar walbaba wa aakhiruhu aakhiru waqti duhri waqtiga duhurka ah aakhirkiisii idaa waqtigii way saara dillu kulli shayin shay kasta hooskiisu milahu midla shay shayga mahalkiisa uu ahaado bacda dilli zawaali zuulitaanka hooskiisii ka bacdi shay walba markuu mahalkiisii la ekaado hooskiisu markaas duhurkii waa tegi wuxuu ka hadlay sheekha aakhiru duhri marka la leeyahay duhurkii wuu dhammaaday oo duhur ma jiro waa shay kasta iyo hooskiisu markay isla ekaadaan markii laga jaro diluzawaalkii diluzawaalka markii laga jaro diluzawaalka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye addilu lmawjuud cinda mayli shamsi ilaa jihati algarbi qoraxdu markii cirka bartamihiisa ay ka sikanaysay oo dhinaca qorxdhaca ay wax yar u sikanaysay hooskii yaraay oo joogay intaas yar waad ka jar intaas yar markii laga jaro shay walba hooskiisu markuu la ekaado duhur waa teg hooskii yaraay oo joogay qoraxdu markay sikanaysay intaas markaa ka jartid ka bacdi shay walba hooskiisu markuu la ekaado duhur markaas waa tegay walcasru casirkiiu wa awalu waqtihaa salaadan casirka ah waqtigeeda waqtigaas kan ugu horeeya aziyaadatu ziyaado calaa dilli lmithli shayga mahalkiisa hooskiisii uu ka ziyaado walcasru casirkiiu وأول وqtihaa وqت الcaصr salaada casrka waqtigeeda waqtigaa kan ugu horeeya الزiyaadaة ziyaado wey calىa dil الmثl shay kasta maalkiisa hooskiisa uu ka ziyaado casrkii in la gaaray waxaa lagu garan karaa shay kasta maalan markaad qoray oo kale banaankaa qoray aada istaajisid qoragii iyo hoosku in hoosku xoogaa uu dheeraado wax yar wax yar inuu hoos ku dheeraado iyo qoragii shay walba hooskiis marka wax yar uu hoos ku dheeraado markaasaa casir la tukan karo oo casirka bilowgiisii markaasaa ah wa aakhiruhu aakhiru lcasri casirka aakhirkiisana fi likhtiyaari fi lmukhtaari sida la doortay waktiga waktulikhtiyaarka la yihaahay la doortay aakhirka waxa ugu dambeeya casirka ilaa dili lmithleyni laba shay hooskooda ilaa laga gaaro laba shay hooskooda mahalkooda ilaa laga gaaro waa waktulikhtiyaarka markaas waktulikhtiyaarkii ayaa dhammaaday yacnii ikhtiyaarkan ulijeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye salaada casirka waxay iska leedahay wakti la yidhaaho waktulikhtiyaar waktu ikhtiyaarka waxaa loola jeedaa waa wakti ay fiican tahay cadamu taأkhiiri salaati canhu waa wakti la doortay ooy wanaagsan tahay xilligaas kabacdiba inaan salaada la dukan ayaa fiican xilligaas wixii ka dambeeya casr inaan la tukanaaba fiican waktigaas waa waktiga marka waktulikhtiyaarku uu ku egyo wa aakhiruhu aakhiru اlcasri casrka aakhirkiisi fi likhtiyaari fi lmukhtaari sida la doortay waa inaan xilligaas kabacdi aan casri la tukanaa fiican ilaa dili lmithleyni labadii isku midka ahaa hooskoodii ilaa laga gaaro inaan ka bacdi casri la tukan ayaa la doortay oo fiican labadii isku midka ahaa hooskooda maxaa loola jeedaa yacni shaygii qoroga ahaa markaa sidaa u istaajisay qorogii hooskii labalaabkiisiiuu noqday hooskii aada u dheeraaday labalaabkiisiiuu noqday waa ku laba jibaarmi qoroga hooska xilligaas ka dambe inaan la tukan ayaa fiican yani ajirkiisii gabaawsi wey markaas xilligaas wixii ka dambeeya ajirkiisii aada usii nusqaamay casirka xilligaas inaan laga daba marin ayaa fiican xilliga ugu fiicanna waa xilligii hore sheekhu uu ku tilmaamayay awal waqtiha aziyaadatu calaa dili lmithl waa waqtulfadiilaha waqtiga la yidhaaho waqtigu ugu ajirka badan yahay waa koo markuu casirku uu dhasho shay walba hooskiisii waxyar uu hoosku ka siyaado wa fi ljawaazi sida bannaanna sida iska bannaan qofkii uun dhahaya waa uun iska bannaantee duko dhahaya ilaa quruubi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaaro ilaa gabalku uu ka dhaco waa iska bannaan tahay in la tukado laakiin wati waktulfadiilada wakhtiga ugu ajirka badan koo markuu casirku uu dhasho wakhtulikhtiyaarna shay walba hooskiisa markuu ku laba jibaarmo kabacdi inaan la tukanaa fiicanoo xilligaas aan la gaarsiinba ayaa fiican sida iska bannaan oo sharcigu uu kuu ogol yahana ilaa qoraxdu ay ka dhacdo ay bannaan tahay casirkii in la tukado waalmaqribu salaaddii maqribkiibu waalmaqribu maqribkiibu wa waqtuhaa waqtu salaati اlmaqribi salaada maqribka waqtigeedu waaxidun hal waqtigu hal waqtigay leedahay wa huwa waqtigaasina guruubu shamsi qoraxda dhicitaankeediiu maqribku waktigiisu waa qoraxdu markay dhacdo markaa ka hor salaad maqrib iyadoo qoraxdu soo jeedo lama tukan karo mana la gaarin waktigiisii qoraxdu markay dhacdo ayaa maqribku uu soo galaa wa bimiqdaari maa wa huwa maqribku bimiqdaari maa shay qadarkiisii uu ahaaday shaygaasoo yu-adinu lmuadinu mu-adinku uu ka adimi karo wayatawada' uu shaqsiguna uu ka weyse qaato wayasturu shaksigu alcawrata cawrada uu ka asturto wayuqiimu salaata salaadana uu ka oogo oo salaada uu ka aqimo wayusallii shaksigu uu tukado khamsa rakacaatin shan ragca uu tukado intaas haddii la sameeyo qoraxdu markay dhacdo kabacdi maqribkii waa tegey waa cala alqowli اljadiid fi lmadhab الshaafici waa qowlka jadiidka ah oo mas'aladan oo xagga wakhtiga maqribka goormuu tagaa laba qowluu ku leeyahay imaamu shaafici qowlka jadiidka waa sidan hadda kitaabku noo qoray wa huwa maqribka wakhtigiisa uu iska leeyahay waxaa weeye bimiqdaari maa shay qadarkiisuu ahaaday shaygaasoo yu-adinu lmuadinu muadinku intuu ka adimo muadinku intuu ka adimo wayatawada-u shaksiguna uu ka weyse qaato wayasturu alcawrata cawradana uu ka asturo wayuqiimu salaata salaadana uu ka aqimo wayusallii khamsa rakacaatin shan ragcana uu ka tukado intaas haddii la sameeyo qoraxdu markay dhacdo ka bacdi maqribkii waa tegey uu leeyahay qowlka jadiidka ah inta la sameynaya maxay tahay qoraxdii markay dhacday waa la adimi salaaddii maqribkaa la adimi qofkii wuu weyse qaatay cawradiisii u asturtay ilaa cawrada in la asturtaayo waa shardi shuruudaha salaadda ka mida salaadiiaa la aqimay oo la tukaday salaaddii markii la aqimay shan ragcuu tukaday qofkii shanta ragco maxay kale yihiin saddexdii ragco maqribka waajibka ahayd iyo labadii ragcada ah oo labadii ragco oo raatibada ahayd oo maqribka ka dambeysay intaas haddii la sameeyo markii qoraxdu dhacday ka bacdi oo la adimay oo cawradii la asturay oo la aqimay shan ragcana la tukaday maqribkii waa tegey waa calى alqowl اljadiid fi اlmadhab الshaafici waa qowlka jadiidka laba qowluu ku leeyahay masaladan qowlkaas jadiidkana wahuwa ضaciifu fi اlmadhab الshaafici daciifuu ku yahay madhabka shaaficiyada masaladan qowlka jadiidka ah waxaa jira qowl kaloo qadiima wahuwa raajix isagaa raajixe qowlka qadiimka waxaa weeye wاlmadhab اlqadiim imtidaadu waqti اlmaqrib waqtiga maqribku inuu soconaayo xataa yaqiiba ashafaq اlaxmar ilaa iftiinka guduudan uu ka baaba'o meesha qoraxdu markay dhacdo iftiinka guduudan oo ay cirka ay ku reebanayso qoraxdu iftiinkaas guduudan ilaa uu ka baaba'o maqribku waa jira wahada huwa raajix saasaan saxa sida raajixa waa qowlkaas qadiimka ah warajaxahu a'imat اlmadhab a'imada madhabka shaaficiyadana qowlkaasay rajaxeen waa lirujxaani adilatihi maxaa yeele deliilkiisa raajix dliilkiisa ayaa raajixa ka xadiisi muslim asaabiq sida xadiiskii muslim noogu soo hormaray aladii kaana fi lmadiina wahuwa murajaxun waxaa laga rajaxay calaa xadiisi jibriila xadiiskii jibriil aladii kaana fii maka markuu nabigu maka uu ku dujiyey jibriil uu nabiga ku dujiyey sala allahu alayh wasalam maka lianna alcibrata bima habata akhiiran waxaa la fiirinayo xadiiskii dambeeyey ayaa mar walbaba la qaadan waktigii dambeeyo intuu madiine joogay nabigu salى اllahu alيه wasalama oo awqaadda uu nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh dadka barayay wuxuu ku baray ilaa iftiinkaa guduudan uu ka dhacayo inuu maqhribkii jiro wa fiihi waxaa ku sugnaa xadiiska uma ahara almaqhriba maqhribkiiu dib u dhigay rasuulku salى اllahu alيه wasalam xataa kaana cinda suquudi shafaqi ilaa iftiinkii guduudnaa uu ka dhacayay ilaa intaas uu maqhribkii dib u dhigay wtabata waxaa sugnaaday anahu rasuulku salى اllahu alيه waslm qaala inuu yihi waqtu salaati اlmaqrib maa lam yaqib الshafaqu waqtiga salaati maqribka waxaa weeye iftiinkaas guduudan intuusan dhicin intuusan dhicin ayaa waqtigii jooga iftiinkaa guduudan hadduu dhaco maqribkiina waa tegey marka sida raajixa waa qowlkaas qadiimka ah in maqribku waktigiisu uu ku taagmayo ilaa iftiinkaa guduudan uu ka dhaco iftiinka guduudan hadduu dhacana maqribkii waa tegey marka qoraxdaas dhicitaankeeda unbaa salaada maqhribka laga fiirin ama saacadaha qoraxdu ay dhacayso ha dheeraado ama saacaddu ha gaabnaato waxay doontaa noqoto waxaa la fiirinaa qoraxdaas uun ha kuu dhacdo bis taasaa laga fiirin waddamo waxaa jira hadda saacadaheeda annaga hadda waddankeenan aan joogno waa iska muctadil oo habeenka iyo maalintu hadda saas uma kala badna haddii kala bataanna waa wax hal saac iyo laba saac iyo wax la mid haday kala dheeraadaan laakiin waddamo waxaa jira sida waddamadan scandinavianka laysku yiraa oo kale sida sweden oo kale iyo waxaa jira maalintii inay dheer tahay oo habeenkii oo dhan scandinavianka waddamada laysku yiraa o dhan uu noqonayo afar saac iyo shan saac habeenkii o dhan wuxuu noqonaya afar saac shan saac waxaa laga yaabaa labaatan saacadood inuu noqdo maalintii sideed iyo toban sagaal iyo toban ilaa labaatan saacadood intaas inay maalintii noqoto waddamadaas marka culayska dadka ku nool wuxuu ku imaanaa xilliga soomka leanno labaatan saac ay soomanaanayo ilaa qoraxdaas xilliga ay dhacayso adiga shaqo ku meli ilaa ay ka dhacdo soonkii waa wadi maqhribkiina waa sugay ilaa qoraxdu ay ka dhacdo maqhribin ma tukan karta ama qoraxdu labayo toban saac waddanka aada joogtaha kuugu dhacdo ama labaatan sac markaad joogto kabacdi qoraxda ha kuu dhacdo mar walbaba waxa la fiirinayo waa qoraxdaas dhicitaankeeda ha kuu dheeraato ha kuu gaabnaato haddii laakiin waddanku qoraxduba aysan dhicin adduunka meelo noocaasaa jira qoraxduba haddaysan dhicin iska taaganta afar ilaa tan saac ay soo taagan tahay waddankaas marka maadaama miisaankii waddamada kale iyo habeenkii iyo wixii dhammaan laga waayey sharci ahaan wuxuu qaadanaa waddanka ugu dhow oo qoraxduna ay soo baxdo marna qoraxdu ay dhacdo waddanka ugu dhow saacadihiisa ayuu ka cabir qaadanaa soonka iyo salaadaha laakiin haddiiba cadceeduba qoraxduba hadday kuu soo dhalato ama saacaduhu ha kuu dheeraadaan ama ha kuu gaabnaadaan waddankaas ha tixraaya aad joogtid xagga salaadaha iyo xagga soonkaba ama ha kuu dheeraato ama ha kuu gaabnaato walcishaau cishihiiwo waa awalu waktihaa salaada cishaha waktigeeda kan ugu horeeya idaa waktigii weeye qaaba shafaqu iftiinku markuu dhaco iftiinkaasu alaxmaru ee guduudan nuurka guduudan oo qoraxdu markay dhacdo kabacdi jihada ay ku dhacday ka iftiimaya iftiinkaas guduudan markuu baaba-o oo uu dhaco markaasaa cishaha la tukan karaa kulligood waxa weeye waa calaamaad daahira yacrifuha albadawi waalxadari waa calaamaad waadixo qof walba ama waxa akriyo ama yuusan wax akrin uu garan karo wa aakhiruhu aakhiru lcishaa cishaha aakhirkiisa fi likhtiyaari fi lmukhtaari sida la doortay oo wakhtigaas kabacdi in la dukadaba aan fiicnayn ilaa thuluthi leyli habeenka saddex meelood ilaa laga gaaro habeenka saddex meelood markii loo qaybiyo hal meel markay soo tagtay oo maalan saddex meeloodoo min afar saaca haddii habeenka loo qaybiyo saddex meelood min afar sac hadii loo qaybiyo waa afar saacoo hore taqriiban ku dhowaad markii la gaaro afar saac kabacdi inaan cisho la dukan ayaa fiican oo ajirkiisa kaasii nusqaamaya wixii uluthaynigii ka dambe inaan la tukana fiican oo ajirkii ayaa sii yaraanaya wa fi ljawaazi sida iska bannaan bannaanida haddaan qabanno sida iska bannaan ilaa duluuci اlfajri ilaa fajarka dhalashadiisa laga gaaro fajarkaasoo athaani ee labaad sida laakiin iska bannaan waxaa weeye ilaa fajarka labaad ee salaada subax lagu tukanayo ilaa uu ka dhasho cishaha wakhtigiisa u joogaa wasubxu subxi waa awalu waktihaa wakti subxi salaada subaxa waktigeeda kan ugu horeeya duluucu lfajri fajarka dhalashadiisa fajarkaasoo athaani ee labaad laba fajaraa jirta alfajr اlأwal iyo fajr الثaani fajr اlأwalna waa la yihaha waxaa kaloo la yihaha alfajr اlkaadib fajrkii beenaanahana waa la yihaha lanu beenaano wuxuu u yahay yani iftiin imanaya iftiinkaas marka waa iftiin dheer oo ilaa cirka iyo dhulka sidaa u dheer way oon faafaynin iftiinkaas marka dheer qofkii arka uu ku sirmi karaa wuxuu isdhigi karaa salaadiiya dhalatay salaaddii subxiga ayaa la gaaray waxaana la yidhaha iftiinkaas alfajr اlkaadib fajarka beenta sheeganaya yacnii qofkii u maleeyo inuu salaadii subax yahay ayaa been sheegaya kaasoo kale amaa fajarka haaniga ahee labaad alfajru saadiqna waa la yidhaha fajarka runta sheegayey huwa almuntashiru wa daw-uhu waa midka iftiinkiisu uu isballaariyo oo daqiiqadba daqiiqadda ka soo dambeysa iftiinku uu ka soo kordhayo kaas weeye midda salaada subxigu ay ku dhalanayso waakhiruhu aakhiru subxi subxa aakhirkiisu fi likhtiyaari fi lmukhtaari sida la doortay ila alisfaari ilaa nuuraabidda laga gaaro waay ilaa dhulka dhan uu ka iftiimo nuurku yacnii qof walba oo meesha maraya wejigiisii iyo jirkiisii oo dhan loo jeedo oo dhulkii oo dhan uu iftiimay inaan xilligaas ka bacdi aan la tukanin salaada subaxa ayaa wanaagsan leannu ajirkeedii aada u nusqaamay wakhtigaa ka bacdi wakhtulisfaar wakhtulisfaar ka bacdi waa markii si fiican dhulka dhan uu wada nuuro ka bacdi wixii ka dambeeya ajirka salaada subax uu soo yaraan wa fi ljawaasi bannaanidana sida iska bannaan ilaa duluuci shamsi ilaa qoraxda dhalashadeeda laga gaaro sida laakiin iska bannaan oo sharcigu uu kuu bannaynayo salaada subaxa wakhtigeedu wuu joogaa ilaa qoraxdu ay ka soo dhalanayso amaa qoraxdu hadday soo dhalato salaaddii subax way tagtay marka faslun haadaakani faasilu mid wax kala saaro fii shuruudi wujuubi salaat wuxuu u fasal yahay shuruudaha salaadu ay ku waajibto qofka marka la leeyahay qofkan muslimka ah salaadii way ku waajibtay maxaa shuruudahu laga fiirin karaa wa sharaa'idu wujuubi salaati salaada waajibnimadeeda waajibnimada shuruudaheedii halaathatu ashyaa'a saddex shay qofka marka la dhihi karo salaadii waajibay ku tahay saddex shardi waa inuu oofsado alislaamu islaannimo islaannimo la yidhi maxaa baxay qofku hadduu gaal yahay salaadii ma dhahayno waajibay kugu tahay hadda duko leannu mukhaadab waa yahay oo gaaladii furuucu shariica waa laga rabaa shareecada furuucdeeda laakiin maxaa ka horeeya towxiidka waa inuu marka hore towxiidka la yimaado markaa kabacdi aanu dhihi karnaa salaadii duko walbuluuqu qaangaarna waa shardi waxaa kaloo shardiga caruurku inuu qaangaaro amaa qofkii aan qaangaarin oo saqiir ah salaadii waajibku ma aha laakiin waa sunno haddii xaddu tamyiiz uu gaaro toddoba sano oo kale markuu gaaro caqligiisu uu fiican yahay in salaaddii lagu sii tarbiyeeyo way fiican tahay sida nabigeenuna amray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waalcaqlu caqligiina waa shardi caqli la yidhi maxaa baxay qof iska waalan salaadda waajibkuma ah qof weyn ba ha noqdo labaatan soddon afartan jir ah laakiin hadduu waalan yahay oo caqliba uusan lahayn salaadu waajibkuma waxaa marka aan farqi kale lahayn sawaaء kaana الjunuunu daariئa am asliyan waalidu ha noqoto waali hadda ku timid oo cusub ama waali weligiisba uu ku dhashay uu qabi jiray ha noqoto waa isla mid inta uu waalan yahay oo caqligu maqan yahay salaad laguma laha waali cusub ha noqoto maalan qofkii asagoo iska fiicnaa oo caqligiisu nadiif ahaa ayaa waali cusubay ku timid oo caqligii ka timid intaas uu waalan yahay wax waajib ku ah oo salaada ma jira hadda sheekha saddexdaa shardi unbuu sheegay laakiin kutubta kale fiqigaahi waa weyn waxay ku daraan saddex shardi oo kale waxaa shardiya annaqaa can ilxayd waa in haweenaydu ay daahir ka tahay dhiigga xaydka iyo nifaaska ama haddii haweenaydii xaa-ido ay tahay ama dhiiggii nifaaska ay qabto salaad waajiba kuma ah salaadu waajibkuma ahan waxaa kaloo shardiya salaamatu alxawaas salaamatu alxawaasi qofka dareemaheeda waa inay caafimaad qabaan amaa qofkii tusaale ahaan hadduu dhashay isagoo dhagoolo ah oo haddana indhoolo ah oo labadiiba ay ka maqan yihiin indhala ma lahan dhegana ma lahan salaaddu kuma waajibayso leannu qaab salaaddii loogu sheego maba jirto dariiq wax looga dhaadhacsiiyo oo salaadaa waajibkugu ah dariiq loo soo maro ma laha haddaad gacanta aada uga sheegi lahayd oo gacanta kala hadli lahayd oo luqadda gacanta aada isticmaali lahayd ma jirto kuma arkayo haddaad la hadli lahayd dhega ma jiro dhegih ma jiro qofka hadduu dhasho isagoo indhoolaa dhagoolana ah waxba kuma waajibayaan salaad kuma waajibayso waxaa kaloo shardiga buluuqu dacwa dacwada islaamku inay soo gaartana waa shardi amaa qof meel cidlo ah oo wax diin sheegaba oo diin gaarsiiyaba uusan weligiina maqlin weligiina arkin meel cidlahu isaga barbaara diin islaam iyo salaad waa waajib iyo wax u sheego weligii mana maqlin mana arkin qofkaa isagana salaadu waajibkuma ahaa maadaama dacwadu aysan soo gaarin marka lixdaa shardi ayaa loo shardin qofka marka salaaddu ay ku waajibayso waa saddexda uu sheekhu inoo sheegay iyo saddexda kale culimmadu ay ku dareen wa huwa almadkuur midkaa la soo sheegay madkuurkaa marka waxaa loo celin min albuluuqi waalcaqli qaangaarka iyo caqliga xaddu takliifi bisharci xaddu takliifi kallifidda iyo mas-uuliyad qaadidda xadkoodii wey bisharcina qofka lagu kalifay qofka marka la leeyahay sharcigii mas-uuliyadu ku saaray waa markuu caqlina leeyahay qaangaarna uu yahay haddii labadaa shardi qofku laga waayo mas-uuliyad sharci maba saaraba maalan caqli maba lahooba iska waalan yahay qof hadduu waalan yahay mas-uuliyad sharci ma laha leannahu sharcigu qofka wuxuu kala hadlaa caqliga qof wax fahmi karaa sharcigu uu mas-uuliyad saara hadduusan qofku baaliq ahayn oo saqiir uu yahana sharcigu mas-uuliyad ma uusan saarin oo waajiba xukuma waajibaya wa huwa almadkuurka la soo sheegay oo min albuluuq waalcaqli qaangaarka iyo caqliga ah xaddu takliifi ku kalifidda bisharci sharciga qofka lagu kalifay xadkeedii w qofka marka laleeyahay sharcigu wuu la hadlay waxna wuu ka xarimay waxna wuu u baneeyey waxna wuu ku waajib yeelay waa inuu qaangaarna uu yahay caqlina uu leeyahay wasalawaatu salaadihii salaadahaasu almasnuunaatu ee la sunneeyey khamsun shan salaadood o sheekha wuxuu inoo soo sheegay salaadaha waajibka sharciga ah inay shan salaadood yihiin wuxuu inoo sheegay sheekhu raximah ullahu tacaala salaado waxaa jira sunnooyin ah salaadaha marka sunnooyinka sheekhu wuxuu yidhi waa shan hadda sunnooyinku shan way ka badan yihiine muxuu sheekhu shan u yidhi hadda shanta uu inoo sheegayo sheekha fiiri wuxuu yidhi sheekhu alciidaani labada ciidood waa ciidul adxaa iyo ciidulfidriga walkusuufaani labada madoobaad waa qoraxda madoobigeeda iyo dayixu markuu madoobaado iyo walistisqaau roobdoonti salaaddii roobdoonta shantaasuu noo sheegay shantaas ayuu noo sheegay laba ciidood iyo labada qorax madoobaadka labada madoobaadka qoraxda iyo dayix markay madoobaadan iyo roob doonta shantaasuu sheegay laakiin sunnooyinku intaa way ka badan yihiin muxuu sheekhu shan ugu gaabsaday wuxuu sheekhu shan ugu gaabsaday waxaa weeye wuxuu ula jeedaa asalawaat almasnuunaat allatii tusanu fiiha aljamaaca salaadaha sunnada ah ee jamaacada lagu sunneeyo wuu ula jeedaa amaa kuwa kale oo salaadaha rawaatibta ahee qaarna salaadaha waajibka laga hormariyo qaarna laga daba mariyo kuwaas dee laguma sunneeyo in laysku jamaceysto isagu wuxuu ka hadlayo hadalkan ula jeedo waa salaadaha sunnooyinka ah oo sharcigu uu sunneeyey in jamaaco lagu tukado shantaas salaadood waa labadii cidaad iyo kusuufaanka yacni qoraxda qoraxda madoobaadkeeda iyo dayax madoobaadkiisa iyo istisqaha waxaa ka maqan uun oo culimmadu ay ku soo daraan salaatu taraawiix salaatu taraawiix iyaduna waa salaad sunno ah oo jamaaco iyadana in lagu tukado sharcigu uu sunneeyey wasunanu sunnooyinka sunnooyinkaasoo ataabicatu lilfaraa'idi salaadaha waajibaadka raaca sabca cashra toban iyo toddobawood oo ragcatan min ragcatin ee ragco ah sheekhu wuxuu inoo soo sheegay salaadaha jamaacada lagu sunneeyo inay shan yihiin markii taraawiixda lagu darana waa lix sunnooyin haddana wuxuu noo sheegay salaadaha waajibka ah la raacsiiyo qaarna ay ka horeeyaan qaarna ay ka dambeeyaan toban iyo toddoba weeye oo ragcatan min ragcatin ragco ah toban iyo toddobadaas ragco oo sunnooyinka ah waa sunnooyin nabigeena uu tukan jiray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qofka muslimkaana oo mutasaahil bidiinihi aan ahayn qof diintiisa fududaysanaya oo maslaxaddiisi ilaa qofka hadduu diintiisa fududaysto maslaxaddiisiiyuu fududaystay naftiisiiyuu fududaystay noloshiisiiyuu fududaystay haddii diinta aada fududaysanayso qofka marka mutasaahil bidiin hadduusan ahayn waa inuu salaadaha sunnooyinka ah uu xoogga saaro uu ku dadaalo liannahu kow faa'iidooyinka laga helayo waxaa ka mid a itibaaca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waaliqtidaa'u bihi nabigoo yacni lagu dayanayo la raacayo waana faa'iido weyn nabigii haddaad raacayso sala allahu calayh wasalam faa'iido weyn faa'iidada kaloo laga helayo waxaa weeye maxabatullah sunnooyinka nabiga sala allahu calayh wasalam qofka hadduu ku dadaalo ilaahaa jeclaanaya sida xadiiskii xadiisi qudsi uu ku soo arooray laa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxiba wuxuu xadiisi qudsi ilaahay uu ku yidhi addoonkaygu kama suulo inuu sunnooyinka iigu soo dhowaanayo xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado marka nawaafisha iyo sunnooyinka natiijada aad ka helayso maxabatullah ilaaha kugu jeclaanaya subxaanahu watacaala midda kale haddana faa'iidada kale ee rawaatibtan iyo sunnooyinkan ay leeyihiin waxaa weeye waa jabrun lilkhalal alwaaqic fi lfaraa'id lacalla aakhiro haddii qofku salaadihii faradkaa nusqaan laga helo nusqaan haddii laga helo waxaa la leeyahay unduruu hal lahu min naafila sida xadiiska nasaa-i ku soo arooray fiiriya wax sunnooyinoo loogu kabo ma leeyahay mar waxaa dhici karta maradoo nijaas ka ahay inaad iska tukato mar waxaa dhici karta salaadii oo kaa jaban si si un ay kaaga jaban tahay inaad iska tukato waxyaalaha khalalka ah ee kaa dhacay ee nusqaanta ah aakhiro haddii salaadihii waajibka ee qaybo ka mida ay kaa nusqaamaan waxaa laleeyahay addoonkayga fiiriya ayuu ilaahay leeyahay wax sunnooyina hadduu lahaan jiray si loogu buuxiyo khalalkii marka faa'iidooyinkay aaday u badan yihiin sunnooyinka oo rawaatibta ah oo lagu dadaalo ragcat alfajri fajarka labadeedii ragcood waa salaada subaxa labada ragcoo laga hormarinayo labada ragco nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh aada u daa'imi jiray xadiiskii bukhaari iyo muslim caaisho waxay ka wariyeen inay umra caaisha tiri lam yakun inabiyu sala allahu calayhi wasalam calaa shayin min annawaafili ashadda minhu tacaahudan calaa ragcatay alfajri lam yakun inabiyu nabigu ma ahayn sala allahu calayh wasalam calaa shayin shay shaygaasoo min annawaafili sunnooyinka ka mid a ashadda minhu mid uga darnaansho badan tacaahudan ilaalinta calaa ragcatay alfajr si uu ilaalinayo labadaa ragcoo salaada subaxa ka horeysa siduu ugu dadaali jiray sunno uu ugu dadaalo ma arkin ihahda umra caaisha waa arbacun afar ragcow afartaas ragcoo qabla duhri duhurka ka horeeya duhurkana nabigeena sala allahu calayh wasalam wuxuu ka hormariyi jiray afar ragco wa ragcataani laba ragcow labada ragcoo bacdahu bacda duhri duhurka ka bacdi ah laakiin kutubtii hore waxaan kusoo qaadan jirnay wa arbacun bacda duhr liannahu duhurkana afar ragca ka horeeya laba mu-akadaa iyo laba hayr mu-akadaa ah duhurkana waxaa kaloo ka dambeeya afar ragco laba waa mu-akadu labana waa hayr mu-akadu afarta ragco oo duhurka laga daba marinayana waxaa ku soo arooray xadiis tirmidi uu wariyey oo nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yidhi man xaafada calaa arbacin qabla duhri afar ragco oo duhurka ka horeeya qofkii ilaaliya oo xifdiya wa arbacin bacdaha afar ragcoo duhurka ka dambeeyana xifdiya oo ilaaliya xaramahu llaahu cala annaar ilaahay naartuu ka xarimaa waa xadiiskii tirmidi oo markaas sunankiisa uu ku warinayay marka meesha sheekhu wa ragcataani bacdahu uu ka yidhi kutubta kale ee waaweyn ee kutubta aan soo mari jirnay dhammaan arbacun qabla duhri wa arbacun bacdahu bacda duhri waa afar ragcana way ka horeeyaan afarna way ka dambeeyaan laba mu-akadaa iyo laba hayr mu-akadaa ah wa arbacun afar ragcow afartaas ragcoo qabla alcasri salaada casri horteeda ah nabigeena waa u duceeyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qofkii joogteeya oo tukada afartaa ragcoo casirka laga hormarinayo xadiiskii tirmidi wuxuu ahaa nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi raxima allahu mra'an sallaa qabla alcasri arbacan allah u naxariisto qofkii casirka ka hor afar ragca tukada allah u naxariistou yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wa ragcataani laba ragcawood labadaa ragcoo bacda almaqribi maqribka ka bacdi ah maqribta ka bacdina nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu tukan jiray laba ragco markii salaada maqhribka aad tukatid ka bacdi labada ragca aad tukan wa halaaثun saddex ragcana bacda alcishaai cishaha ka bacdi ayay ahaadeen yuutiru biwaaxidatin mid ayuu watar uga dhigaa taasoo minhuna min ahalaaثi saddexdii ragco hal ragco oo ka mid a ayuu watar uga dhigaa oo watar uu ka dhigo sunnooyinka uu nabigeena salى اllahu alayh wasalam nooga tegay waxaa ka mid a saddex ragco oo ka dambeeya cishaha laba ragco waxaa weeye waa raatibadii cishaha cishaha raatibadeedii wey halka ragcana waxaa weeye waa aqalu lwitri salaadaha watarkii la tukanayo kan ugu yar waa halkaas ragco bacda alcishuuna dukan qofkii aan markaa ku kalsoonayn inuu soo toosayo aakhiruleyl habeenka aakhirkiisa xilliga dambe laakiin qofkii ku kalsoon inuu soo toosayo siddeed saac iyo sagaal saac habeenimo inuu soo kacayo waxaa fadli badan in watarka dib loo dhigo watarkana hadda waxaa laga soo qabtay halka ragco tii ugu yarayd laakiin sida ugu fiicanoo ugu ajirka badan kow iyo toban ragco kow iyo toban ragco adnal kamaalna kamaalka ama sida fiican meesha ugu yarna waa saddex ragco saddex ragco adnal kamaal meesha kamaalkaah ugu sarraysana waa kow iyo toban ragco in laga dhigo watarka wahalaaثu nawaafila sunnooyin saddexana mu-akadaatun kuwa la adkeeyey saddex sunno waxaa jira nabigu uu aada ummadda ugu booriyey salى اllahu wslm wbaaraka calayhi salaat leyli salaatuleylkii xilliga dambe xibinka dambe in lasoo kaco oo qofku naftiisa uu baro oo uu ku layliyo waa sunnadii uu nooga tegey nabigana salى اllahu عalيه wasalam waa midda ilaahayna uu ammaanay oo ilaahay uu yihi tatajaafa junuubahum can اlmadaajic yadcuuna rabbahum khawfa waطamaca wmima razaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsu maa ufiya lahu min qurati acyun jazaءa bima kaanuu yacmaluun ilaahay wuxuu ammaanay dadka salaatuleylka tukada ayuu aayadaha ilaahay ku ammaano ilahay wuxuu leeyahay tatajaafa junuubuhum can اlmadaajic yadcuuna rabbahum khawfa waطamaca dhinacyadooda waxay ka fogaanayaan meelihii joodarayaashii iyo meelihii la seexan jiray iyadoo naftu joodariga ay jeceshahay ay naftii ka celinayaan ilaahay ridihiis inay raadiyaan darteed yadcuuna rabbahum khawfa waطamca iyagoo rabbigood caabudaya cabsi ilaahay ay ka qabaan cadaabkiisa iyo damc ay damcayaan ilahay naxariistiisa iyo jannadiisa ay damcayaan ilahay wuxuu yihi falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahu min qurati acyun naf ogaan kartaahi ma jirto oo qiyaasi karta dadkaa salaatuleilka joogtaynaya oo tukanaya wixii loo qariyey oo indhahooda ay ku qabaysan doonaan qof qiyaasi kartaahi ma jirto waxa ay heli doonaan dadka noocaa sameynay marka salaatuleilku nabigeenuna aada u daa'imi jiray salى اllahu wslm wbaaraka calayh xataa tatafadara qadamaa ilaa labadiisa lugood ay ka bararaan ayuu nabigu taagnaan jiray salى اllahu wslm wbaaraka calayh xadiidkii abu hurayra ee imaam muslim uu saxiixiisa ku warinayay su-ila nabiyu nabigaa la weydiiyey salى اllahu alayh wasalam ayu salaati afdalu bacda almaktuubati salaadaha la farad yeelay salaada ugu fadliga badan maxay tahy wa ayu siyaami afdalu bacda shahri ramadaan bisha ramadaan ka bacdina soon la sooma yaa ugu fiican faqaala afdalu salaati bacda salaati almaktuuba asalaatu fii jawfi leyl salaadaha la farad yeelay salaada ku xigta xagga fadliga waa salaada xibinka habeenka dhexdiisa la tukanayo wa afdalu siyaami bacda shahri ramadaan soonka bisha ramadaan ka bacdi la soomana waxaa ugu fadli badan siyaamu shahri illaahi almuxaram bisha muxaram la yidhaha bisha zakada aanu naqaano bishaas la soomo ayaa soonka ugu fadli badan markii ramadaanka laga soo tago wa salaatu duxaa salaada la yidhaaho salaatu duxada sunnooyinka uu nabigeenu sala allahu calayh wasalam nagu booriyey oo qofka mutasaahil bidiinihi wa bimaslaxati nafsihi aan ahayn oo diintiisa aan fuudaysanayn naftiisa iyo maslaxadiisana aan fuudaysanayn inuu laasimo ay muhim tahay waxaa ka mid ah salaada la yidhaaho salaatu duxaa salaadan salaatu duxada la yidhaha wakhtigeeda wuxuu soo galaa qoraxdu markay soo dhalato qoraxda markay soo dhalato markaasaa wakhtigeedu soo galaa ilaa wakhtigeedu wuxuu daa'im noqon ilaa duhurka laga gaaray duhurka intuusan dhalan qoraxduna ay soo baxdo inta u dhexaysa waa tukan kartaa salaatu duxa xadiidkii abu hurayra ee bukhaarigu uu warinayay ayaa abu hurayra wuxuu yidhi awsaanii khaliilii bihalaain saaxiibkaygii oo nabiyullaahi moxamed uula jeedaa sala allahu calayh wasalam wuxuu igala dardaarmay saddex arrimood siyaami alaaati ayaamin min kulli shahr bil kasta saddex maalmood inaan ka soomo wa ragcatayo duxa labada ragcoo salaatu duxada inaan tukado wa an uutira qabla an anaama intaanan seexan inaan salaada watarka tukadana wuu igala dardaarmay nabiga sala allahu wasalam wbaaraka caleyh wa salaatu taraawiixi salaada la yihaaho salaadu taraawiixda salaadaha uu nabigeenu nagala dardaarmay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh waxaa ka mid a salaadan la yidhaha salaatu taraawiix salaatu taraawiix waa salaad sanawi ah oo sanadkiiba uun mar la tukanayo bishaas ramadaanka bis kow iyo tobanka bilood oo kale lama tukado sanawi wey sanadkiiba maray imaaneen bishaa ramadaanka bis ayaa la tukadaa salaadan salaadu taraawiixa ah nabigana sala allahu wasalam wbaaraka caleyh xadiidkii bukhaari uu warinayay wuxuu ku yidhi man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembih qofkii ramadaanka istaaga oo taraawiixdaas u istaaga rumayn ilaahay uu rumaysan yahay iyo ajir xisaabti uu ilaahay ajir ka xisaabsanayo gufira lahu maa taqadama min dembih waxaa loo dhaafaa wixii hormaray oo dembigiisa ah ayaa loogu dembi dhaafay wallahu subxaana wa tacaala